waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com waxaa magaalada melbourne lagu soo bandhigay barnaamij cusub oo lagu caawinayo dhallinyarada soomaalida iyo waalidiinta barnaamijkan oo loogu magacdaray talawadaag ayaa looga dan leeyahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka wajahaa dhalinta soomaalida iyo waalidiintooda barnaamijkan ayaa arrimaha wax looga qabanayo waxaa ka mid a kuwa bulshada waxbarashada iyo shaqooyinka waxaa marka hore ku furay ujeedada barnaamijka ibraahim macalin oo isagu ka mid a qabanqaabiyayaasha barnaamijkan aad baan xaqiiqatan ay farxad noogu tahay inaan maanta isugu nimid tala naga wada dhexaysa taladaasoo ku saabsan sidaan carruurteenna u caawin lahayn ma rabo inaan hadalka badiyo hadal waa ku daaln waana jecelnahay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka bedelnaano sida aan samayn jirnay waxaa la yidhaahdaa khayruulkalaami maa qalla wadalla hadalku waxaa faa'iidadiisu tahayba kan muhiimaddana iyo dulucda hadalka taabanhaya koobanna barnaamijkan aan ugu bixinay u bixinay talawadaag program wuxuu bilaabmay janawary hooyooyin baa bilaabay hooyooyinkaasoo dhib ku taabtay waxaa markaa soo joongareeyey oo u soo bandhigeen ragga inay kala qayb qaataan ma raba hadda inaan dib ugu noqdo taariikh badanna aan ka sheekeeyo ujeeddada ugu muhiimsan oo brograamkan uu yahay baan rabaa inaan idiin sheego waxaa marka ugu horraysa ujeeddadu tahay inaan transform ku samayno communitigan oo ugu samayno waxaa aad noogu batay waxaa la yidhahda cataw oo problem report waxaa dhanka arrimaha bulshada ka hadlay xasan duwa oo sharaxay arrimaha ay wax ka qabanayaan brograamkan annagu aan wadno oo arrimaha ijtimaaciga ah muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay dhibaatooyinka ku dhacay carruurta ka leexday jidkii caadiga ahaa ee nolosha taasna waxay ku tusaysaa waa carruurta isticmaalay ama ha noqoto maandooriyaal ama ha noqoto waxyaalo kaloo la mid ah intaysan carruur jidkaa kusoo dhicin broblemku wuxuu ka yimid dhibaato kaga timid xagga tacliinta ilmihii diintooda iyo tacliintooda fiicantahay waa badbaadaan markuu cunugu ka soo haro jidkii waxa uu ku soo dhacaa jidkan qodxahay dhibaatada badan leh oo keenaya inay noloshiisa burburto waxaan u qaybinay saddex qaybood wax ka qabashada arrintaas qaybta koowaad waa ilmaha ay dhibtu soo gaartay ilmaha dhibtu ay soo gaartay yaa caawin kara horta marka hore waxaa caawin karoo mas-uuliyadda iska leh waa waalidka waalidku siduu ula dhaqmi lahaa carruurta waa qayb ka mida qaybteennan social issueha ama arrimaha bulshada ah waxaana bixi doona casharo badan oo ku saabsan sideebaa ilmaha ku dhashay waddankan oo aan aqoon dhaqankii soomaaliya iyo sidkiina lagu soo koriyey iyo waalidkii dhalo halkan jooga laisku fahansiiyaa tan saddexaad oo ku xigta waa qaybta ilmaha qaatay waxyaalaha maandooriyaasha cunugu hadduu maandooriyaha qaatay waa wax caan ah waddankan ka dhaca hadday ku dhacaan cunugii dhibaatadii yaa ugu dhowo baran kara waalidku sidee buu cunugaas ula dhaqmi karaa sidee buu ugu sharxi karaa dhibaatada ku dhacday sidee buu u ilaalin karaa cunuga kan in carqigiisa iyo sharaftiisa iyo sirtiisa aysan u gudbin caruuraha kale kuwii guriga la joogay walaalihiis ahaa sidee looga dhaadhacsiin karaa arrinta dhanka waxbarashada ee barnaamijka talawadaagna waxaa ka warbixiyey daauud duhur definitionka brograamka waxbarashada ee talawadaag wuxuu yahay kor u qaadidda heerka waxbarashada caruurta soomaalida ee melbourne degan in kor loo qaado heerka waxbarashada caruurta soomaalida marka cid walba inay fahantaan malaynayaa marka brograamku wuxuu ku salaysan yahay kor u qaadidda waxbarashada heerka waxbarashada caruurta ee soomaalida waxbarashada markaan leenahay siduu walaalka ibraahimba sheegay waxay isugu jirtaa mid diiniya iyo mid mid dimaadiga isla naqiinay tan diiniga ah waxaanu xooga saaraynaa hadduu ilaah yidhaahdo akhlaaqiyaadka in ilmaha akhlaaqdooda in la dhiso oo ruuxiyadooda la dhiso ilmuhu hadduu akhlaaq leeyahay inta badan ma xumaado marka waxbarashada waxaad malaysaa in ay wax walba iyadu bays u tahay marka haddii baysiga waxbarashada uu xumaado ayaa waxaa imaanaya brograamyadan kaleeta ee socialka iyo even shaqa la-aanta marka waan isla fahanay definitionka marka how sidee marka aan wax uga qabanaynaa waxaan wax uga qabanaynaa first waxaan samaynaynaa parent advice continuous parent advice in tala joogto ah oo aan dhammaanayn in barantiga la siiyo waa barantiga marka xiiseynaya ama doonaya in la siiyo u baahan adviceka waxayna ku habboon tahay qoysaska hadda dhismay ee yaryar ee caruurta yaryar haysta ayay maxaanku dhaha aada ugu habboon tahay sidoo kale arrimaha uu barnaamijkan talawadaag wax ka qabanaya waxaa ka mid ah shaqooyinka iyo siyaalaha dadka looga caawinayo waxaa isaguna goobta ka sharaxay cabdulaahi xabiib mashruucan marka talawadaag muxuu ka caawin karaa dadkeena ama communitigeena uu u qaban karaa shaqooyinka raadinahaya waxaan markaa isla garanay mashruuca inuu saddex qaybood communitiga uu ka caawin karo si ay markaasi shaqadooda ku helaan kow marka ugu horeysa horta qofkii shaqa la-aan ah inuu isdiiwaan geliyo oo communitiga ku jira rag dumar dhalinyaro dadka jaamacadaha kasoo baxaya intaba inay isdiiwaan geliyaan number kow numberka labaad waxaan kaleeto ugu talagalnay in sanadkiiba dhowr jeer aan qabanno seminaaro ku saabsan siday shaqada ku heli lahaayeen shaqada markaa raadinaysa maxaa u baahan tahay qofku wuxuu u baahan yahay resume inuu qorto dadka waxaa laga caawinayaa marka resumeyadooda inay update ka dhigaan oo shaqada uu markaasi dalbanahayo waxa looga baahan yahay in resumegiisa ay ka muuqato haddayse ka muuqan oo aad tiraahdeed halkaasaan qualificationkaasaan haystaa shaqadaasaan u baahanahay resume resumeygaadana uusan update ahayn isma waafaqayaan marka resume writing skills in aan markaasi ka caawino number two interview skills resumeygaada markaad dalbatid oo aad shirkadii ama meeshii hay-addii aad rabtay aad u dirtid waxaa laga yaabaa in short listing lagu sameeyo oo afar shan qof ayay markaasi kasoo qaadan hayaan dadkii wax usoo qortay interview face to face ama telefon mid ku doonaba ha ahaadee ayaa la mari doonaa dadku markaasi in interview skills la baro ku saabsan markaas shaqadii habkii uu wajihi lahaa iyo su-aalihii la weydiinahayay siduu oga jawaabi lahaa intaba waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah xafidaadda ama ilaalinta dhaqanka soomaalida waa kan mar kale ibraahim macalin war annaga haddaan ummad soomaali nahay dhaqankeenna iyo diinteenna iyo luqadeenna sideen five years from now ten years from now how do we preserve sideen u ilaalin karnaa su-aashaas markuu qofku isweydiiyo saddex su-aalood waa inuu ka jawaabo what shall we do bal hadalkaa u fiirsada waa inay crystal clear ay ahaataa what do we need to do war maxaan samayn karnaa waa in qof walba maskaxdiisa ay ku caddahay yidhahda one two three four aan samayn karnaa waa kow that's one question second question waxa weeye waxa aan samaynayno what are the benefits waa inaan qeexnaa benefitska ama faa'iidada ku jirta waxa aan go'aansanno inaan samayn karno sagal mukhtaar oo ka mid ah gabdhaha barnaamijkan ka qayb qaadanaya ayaa ka hadashay waxa ku dhaliyey inay ku soo biirto barnaamijkan waa wax aan macnaha dareen weyn nagu kiciyay bulshada soomaaliyeed especially dhallinyarada soomaaliyeed dhibaatada haysata taasoo a marka goowo sida uu sheegay robleemka markaa aragto solutionaa la raadiyaa robleemkaan aragnay markaa anagoo macnaha aada uga murgoonay si aan wax uga bedelno manaa habka maxay ku socdaan dhallinyarada futureka generationkeena inaan wax ka bedelno taasoo aan xag walba aan wajahnay alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baad fikrad fiican macnaha na tusay fikradahaasoo aan alxamdulilahi rabbialcaalamiin aan raggii iyo dumarkii isu geynay cududeennii iyo fikradeennii iyo xirfadeennii muddo sanadaha aan kasoo shaqaynaynay barnaamijkaas si aan macnaha wax uga bedelno habka ay ummadda generationkeeda ku socdaan xag maxaan ahaayeen fikir xag tacliin xag maxaan ku leeyahay bulsho ahaan si fiican inaan usoo saarno bulshadeena oo macnaha aan daba qabanno waa dabaqabad wixii macnaha halaaweyna inaanu manaha treatment u raadino oon manaha ilaahay fadligiis naxariista aan kaalmaysano ilaahay subxaana watacaala aan macnaha cududeena isku geeno iskaalmaysano oo midowno oon ummadeena wax u qabanno nuure oo ahaa hooyo ka mid ah barnaamijkan ayaa casharo ka siin doonta waalidiinta iyo dhallinyarada xiriirka caruurta iyo waalidka iyadoo hoosta ka xariiqday in korinta caruurta ee dalkan australia ay ka duwan tahay sidii caruurta loo korin jiray ama loogu barbaarin jiray dalkii hooyo waa nidaam waa inaan fiirnaa caruurteena maadaama australia ku kortay ma haysano isku dhaqan ma wadano innaga habka aan oo caruurta u tarbiyadeynayno waa habkii waalidkeed inoo tarbiyadeeyay marka waanu kala fognahay iyaga caruurba iskuulka la dhigtaan aabbahay saanu yir hooyaday saanu yir aflaan baa la fiirsanayaa waxaweye environment naga duwan ayay ku nool yihiin marka sidii aan isula jaan qaadi lahayn barnaamijyada wadanka ka jira ee lagu hagaajiya xiriirka waalidka iyo caruurta ayaa waxaan siray tababarkan oo aniga xagga shaqadayda aan ka qayb qaatay ayaa markii aan soo dhammaystay ayaa waxaas iri alaylaha barnaamijka ummadda communitigaaga la qaado waana mid aada anfacay dadkii barnaamijka ka soo qayb galay ayaa ku tilmaamay barnaamijkan mid loo baahnaa waxaa ka mid ahaa dadkaasi sheekh aadan saalax aad iyo aad baan maaragtay ula socday muddo badan buu soo socday maanta waxa weeye maalintii midhaha la guraayey ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu noqonno dadkii ka faa'iidaysta dadku haddaanu iman oo ka faa'iidaysan dee waxaa la yidhi faraska waa lasoo kaxeeyaa markuu biyo rabo laakiin biyaha ma cabsiin kartid adigu biyaha u keen borogramkii haddii lasoo dhisay oo lasoo sameeyey ummaddaa markaa laga rabaa inay timaado ka faa'iidaysato waa soo dhowaynaynaa ilaahay idankii wuxuu noqonayaa mid guulaysta waana loo baahnaa wakhti loo baahnaa buuba yimi waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo mid successfula oo socda oo continuous ah oo weligii jira baanu ilaahay ka rajaynaynaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali